إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii iskuday dil ayuu ka badbaaday guddoomiyihii hore degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose dagaallo saf ballaaran ah oo ay qaadeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay ka dhacay saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka munaasabad ay xoolo geel ah ku kala qaadanayeen beelaha gaaljecel iyo sheeqaal ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka dowro sharci ah oo ay ka faa'iidaysteen dad ku dhow saddex boqol oo ruux ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe lix ruux ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalka faransiiska wasiir ka tirsan boqortooyada ingiriiska ayaa booqasho lama filaan ah ku tagay magaalada baydhabo halkaas oo uu ku booqday ciidamo ka tirsan kuwa ingiriiska dowladda itoobiya ayaa xaqiijisay in ciidamadeeda ay dileen qaar ka mid ah shaqaalaha waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ee ka howlgelaya waqooyiga dalka itoobiya uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa tigreega xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weeraro kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha iyo la jirayaashooda ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah saldhigyada shisheeyaha iyo dowladda federaalka howlgallada saacadihii lasoo dhaafay dhacay warbixin ku saabsan waxa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena abubakar ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxay fuliyeen weeraro xiriir ah islamarkaana ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye ee ku soo duulay dalka iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada howlgallada oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah ayaa waxay ka kala dhaceen magaalada muqdisho iyo sidoo kale degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay iyo bakool qaar ka mida howlgallada oo ahaa qaraxyo culus ayaa waxaa lala beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo ciidamada shisheeye uganda kuwaasoo ka kala dhacay gudaha degmada afgooye iyo sidoo kale duleedyada deegaanada danow iyo shalembood qarax xoogan oo habeenkii xalay ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lala beegsaday xuseen jibriil oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada mas-uulka la beegsaday ayaa si dirqi ah kaga badbaaday howlgalka waxaana mas-uuliyadda qaraxa si buuxda u sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida inoo xaqiijiyeen ilo xogogaal ah sidoo kale qaraxyo maalintii shalay ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada shalambood iyo danow ayaa waxaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada milatariga uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha duulaanka ku jooga soomaaliya halka sidoo kale lagu dhaawacay mid kale ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidamada uganda oo ku aadan weerarkan lagu dilay qaar ka mida askartooda ee ka dhacay shabeellaha hoose dhinaca kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar shalay casar liiqii lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka kulbiyow ee wilaayada jubbooyinka gelinkii dambe ee shalay dagaalyahano aad u qalabaysan oo ka tirsan milatariga jubbooyinka ayaa weerar ku ekeeyey difaacyada ciidamada kenyaatiga halkaasoo uu ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa wararka lagu dilay laba askari oo ka tirsan ciidamada milatariga kenya ee loo yaqaano k d f ta halka sidoo kale uu burbur xooggan gaaray xerada kenyaatiga dhanka kale ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay mar kale ka dagaalamay gudaha degmada yaqshid ee magaalada muqdisho halkaasoo ay ku beegsadeen ciidamada dowladda federaalka weerarka ayaa si gaara kaga dhacay xaafadda carafaad ee degmada yaqshid waxaana goobta la beegsaday ku sugnaa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyadoona uu jiro khasaare xooggan oo gaaray ciidamada dowladda federaalka dhanka wilaayada islaamiga ah ee ba iyo bokool waxaa habeenkii xalay ka dhacay dagaal culus oo lagu qaaday saldhigga ay ciidamada xabashida etoobiya ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bokool ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee ba iyo bokool ayaa si gaar ah u beegsaday difaacyada ciidamada xabashida etoobiya ee xoogga ku haysto qaybo ka mida dalka waxaana jira khasaare gaaray askarta xabashida ugu dambayntii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala shabeellaha hoose iyo jubbada hoose goobaha ay dagaaladu ka dhaceen waxaa ka mid ah degmooyinka awdheegle jannaale iyo sidoo kale deegaanada beriire iyo cabdalla biroole kuwaasoo dhammaantood ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo jubbada hoose si kastaba ha ahaatee weeraradan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada shisheeye ee uu horkacayo maraykanka ay soo saarayaan warbixinno ku aadan inay isaga baxayaan dalka marka la gaaro horaanta sannadka cusub ee labada kun kow iyo labaatanka aad buu umahadsanyankaasi waxa uu ahaa abubakar ibraahim geedi munaasabad ay xoolo geel ah ku kala qaadanayeen beelaha gaaljecel iyo sheekaal ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka haashim cabdinaasir munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran islamarkaana ay xoolo dhiiga ku kala qaateen beelaha gaaljecel iyo shiiqaal ayaa ka dhacday deegaan hoosteeda degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka xafladda oo ahayd mid aad u ballaaran ayaa ka dhacday deegaanka dhaybarwaaqo oo horey loo oran jiray dhaay tubaako waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin culumo iyo sidoo kale waxgaradka labada beel kuwaas oo la kala wareegay xoolo nool oo geel ah xoolaha ay kala qaateen labada beel ayaa salka ku haya dhaawac loo geystay gabar ka dhalatay beesha gaaljecel taas oo u dhaawacay ruux ka tirsan beesha shiiqaal waxaana xukun ka fulisay maxkamadda shareecada islaamka ee walaayada jubbooyinka ugu horreyn munaasabadda waxaa laga jeediyey kelimaad ku saabsan ujeedka ay isugu yimaadeen beelaha walaalaha ah kuwaas oo kale ah gaaljecel iyo shiiqaal waxaan joognaa magaalada dhaybarwaaqo ujeeddada aan u nimid ay ahayd beesha sheekhaal iyo beesha gaaljecel diyo maxkamadda dhaqanka shareecada islaamka ay u kala xukuntay labada beelood kuwaas oo aan ku ballansanayn in geelii maxkamadda shareecada islaamka ay u xukuntay in la keeno beesha gaaljecel ay yeesheen beesha sheekhaalna lagu yeeshay baan u tagnay maantana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waad u jeedaan geelaa nool maxaan ku dhahaa tiradii lagu heshiiyey aha waa la kala qaadanayaa waxa lagu helayna waxaa weeye waa waa mujaahidiintaas kitaabka ilaahay difaacaysa baa insha allahu tacaala lagu helay suldaan cali cismaan roorow suldaanka beesha shiiqaal ee jubbooyinka oo ka mid ahaa odayaashii ka soo qayb galay xafladda ayaa xoolo nool oo geel ah wuxuu ku wareejiyey nabadoon cali bilow cismaan oo ka mid a nabadoonnada beesha gaaljecel aniga waxaan ahay suldaankii beesha shiikhaaleed waxaan keennay geel dhiig ah ooy maxkamadda shareecada islaamka nagu xukuntay geelaas waxaa lagu xukumay beesha shiikhaaleed waxaana iskala ahay dhiiggaas beesha walaalahayna reer gaaljecel geelii waa keennay geelii maaragtay beesha shiikhaaleed lagu xukumay aan rabaa inaan ku wareejiyo beesha reer gaaljecel nabadoon cali bilow geelaan igala wareeg igana xisaabso iga tirso
jasaakumullaahu khayran waan guddoomay geelii aada igu wareejisay khayr allah ku siiyo adigoo ah suldaanka beesha seeqaaleed anigoo ah nabadoonka beesha gaaljecel ayaa geela la wareegay intaas kadib qaar ka mid ah nabadoonnada beesha shiiqaal ayaa ka hadlay munaasabadda walaalayaalo maanti maalin khayraad waaye waxaan bixihaynaa haddaan ahna beesha shiikhaaleed geel nugulu lahaaye nagu leeyihiin beesha gaaljeceleed oo dhiig ah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay baa ku mahadsan xaqna lagu leeyahay oo dhiig walaala si sharaf leh oo qurux badan inay beesha ku keento si wanaagsan wakhtiga loo qabta iyadoon la gaarin sida sharafta beesha shiiqaal ay ku soo dedejisay oo ugu horreeyey suldaanka beesha shiikhaal suldaan cali juhdigii iyo dhabar adeeg uu ku bixiyey ilaahay baa ku mahadsan beeshu waxa ay suubis wax ku dayasha mudan waay in qofka walaalkaa xaquuqda kugu la dedejiyo wixiisi la iska siiyo waa shay diina xaq lagugu leeyahay kaama haraya sida beesha wax maanta wax u fudaysa in loo fududeeyaan leeyahay sidoo kale qaar ka mid a nabadoonnada beesha gaaljecel ayaa xafladda hadal ka jeediyey marka maanta waxaan raalli iskiiga nahay ilaah idinkiis ku noqdo si kalsooni badan inaan ku qala qaadan xaqii ku lahay maanta waxaan u joognaa si xaq iyo cadaaladna mayna waxaan kala qaadana marka insha allahu tacaala anagana haddii ilaahay awood ogolaalo maadaama odayaashii aan nahay insha allahu sidii oo kalsoonin leh wixiina xaggayna soo maray beritu inaan u dhiibna laakiin wixii hadda maanta aan qaadanay gacantaan ku gacantaan ku dhigin waana waana waana wareejiyay walaa islaamkan waxay ka tahay goobjoog ay ka tahay kalsooni iyo laa furan iyo walaalnimo iyo dirsimaana ku wareegnay insha Allah saan anay waxaan rabnaa hadda ilaahay dacagaan soo wato saan islaamad inaan yeelno hadda ilaahay raa walaa si yeelay islaamad inaan yeelno aan yeelno wixii isku cusub waa noo furan yahay wax wax shariicada ku banaan waay wax islaamada ku banaan waay geela saasan ku wareegnay maamulka walaayada islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal dheeri ah ku bixiya midnimada ummadda soomaaliyeed waxaana had iyo goor walaayaadka ka dhaca kulamo lagu xalinayo khilaafaadka soo kala dhex gala beelaha lix ruux ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalka faransa sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali aadan wararka naga soo gaaraya waddanka faransiiska ayaa ku waramaya in gobol ku yaala bariga waddankaas uu ka dhacay shil diyaaradeed shilka ayaa yimid kadib markii diyaarad nooceedu yahay helikobtar oo ku socotay jawi sare oo dhirirkiisa lagu sheegay kun iyo siddeed boqol oo mitir ay si lama filaan ah dhulka ugu soo dhacday taasoo gebi ahaanba burburtay shilkan ayaa waxa uu ka dhacay dhulka buuraleyda ah ee loo yaqaano alfes ee bariga waddanka faransiiska inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku dhintay shilkan halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar kale afartan ruux oo ka mid ah qolyaha gurmadka degdega ah ayaa gaaray goobta ay diyaaraddu ku soo dhacday kuwaasoo soo qaaday meydadka dadkii ku dhintay shilka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in saddex diyaaradood ay u direen halka uu shilku ka dhacay hase yeeshee ay badbaadin waayeen askartii iyo saraakiishii saarneed diyaaradda sidoo kale macron wuxuu tacsi u diray ehelada askartan ku dhintay shilka diyaaradeed isagoona sheegay inay ahaayeen geesiyaasha faransiiska ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa soo dhicista diyaaradan ay ku dhinteen lixda ruux ayna ku dhaawacmeen afarta kale markaana shabeellaha dhexe dowro sharci ah oo ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad saddex boqol oo qof ayaa lagu soo xiray deegaan hoostaga degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe faahfaahinta warkan waxaa la diyaar ah waryaheena cabdisamed cabdulaahi dowradan ayaa loo soo xiray dadka deegaanka booscaduur oo ka mid ah deegaanada ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe laba boqol iyo siddeetan ruux ayaa ka faa'iidaystay dowrada kuwaasoo ay u socotay muddo toban cisho ah dowrada ayaa lagu qaatay tafsiirka qaar ka mid ah suuradaha qur-aanka kariimka salaada iyo sidoo kale towxiidka gabagabada dowrada waxaa ka soo qaybgalay waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe qaar ka mid ah dadka deegaanka islamarkaana dowladda ka faa'iidaystay ayaa ka hadlay gabagabada dowladda iyagoona ka sheekeeya waxyaabaha ay dowladda ku qaateen kitaabadii waa inaloo akhriyey tafsiir alqur-aan ayoo lamadid suuradooda oo saloon iyo anfaal iyo tooba towxiidka nooc walbale ayay ka hadlaayeen kitaabkii kale oo khulaasatu nuurulyaqiin oo nabiga dhalashadiisii iyo howlihii uu qaba jiray ka hadlayay waana loo akhriyey adigu kitaabadii usuulu talaasa marka iyaantan waxaanu lasu akhrinaa ilaa iyo toban maalin tafsiirka qur-aanka kariimka ah suuratu tawbah walanfaal waxaa ka mid waxyaabihiinu lasu akhrinaayay khulaasatu nuur yaqiim waxaa ka mid ahay talkhiis sifatu salaati nebiyi talkhiiskaas asigana waxuu ka hadlayay nabi moxamed sala allahu caleyhi wasalam sida uu u cibaadaysan jiray sida uu u dukan jiray kamid aheeday naqiibka guud ee beesha abubakar gaabane macalin xuseen faraweyne oo ka mid ahaa dadkii halkaas ka hadlay ayaa u sheegay dadkii ka faa'iidaystay dowladda inay ka qayb qaataan halganka lagula jiray shisheeyaha dalka ku soo duulay infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahidu amaraa laydinsiiye maraad amar taqaanin wa yaa idin siiyey allah subxaana wa tacaala maraad fadhi rabteen muga adinkoo og fadhiya liyahlaka man halaka can bayina wa yaxyaa man xaya can bayina qaatiluuhum la dagaalama gaalad haye yucadibhum allahu biidikum ilaahay gacmi inuu ku cadaabaa inuu gacmin alla ku cadaaba raba gaalada meeshan joogto jacaligaan imaamka fadhida inuu gacmin alla ku cadaabaa la rabaa intaan haddii qoryada soo qaatay qunta ma jooge walle qofaan qor lahayn waa ku gaaban dadkan u aqaan aniga waa ku gaabanta mana jirtana ma dheera mana jirta xaragtu shabaaysa laakiin fadhiga in laga kaca suuratu lanfaal iyo suurat tawba loo akhrinayo sow kalaamullaahi maahay dowladda waxaa soo xiray waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abu moxamed wuxuuna marka hore u mahad celiyey maktabka dacwada ee shabeellaha dhexe oo kaalin weyn ku lahaa casharadii ay halkaas ka faa'iidaysteen dadka deegaanka walaalihii jasaahum allaahu khayran oo deganaa deegaanka boosaduur oo bixiyey wakhtigooda qaaliga walaalahaasa u mahad celinaynaa jasaahum allaahu khayran waxaa kale u mahadcelinaynaa ee macallimiintii jazaahum allahu khayran iyo daa'igii gobolka oo ku dadaalay u xuray wakhtigooda si uu u baro dadka muslimiinta degan boosaduur diintooda ugu dambeyntii sheekh cabaas waaliga walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa dadkii dowladda faa'iidaystay kula dardaarmay inay dadkooda gaarsiiyaan cilmigii ay xambaareen intii ay dowladda u socotay waxaa nalaga rabaa inaan ku dadaalno barashada cilmiga iyo nashrintiisa iyo difaaciisa inaan ku dadaalno jazaakum allahu khayr ee qof welba maanta labada boqol iyo toddobaatanka ama siddeetanka aan meeshu ku joogno qof welba haddii hal qof uu sababtiisa ku soo hanuuno alla jalla wacalaa kheyr iyo ajar weynu siinaya ikhwaani hal aayad haddii aad maanta barato waxaa la rabaa inaad faafiso aad gaarsiiso dadka muslimiinta adduunyadan sideedaba waxaa weeye masraacatu alaakhira waay. aakhirada loo beertaa adduunka waxaana loo sheegay dhammaantiisa adduunka waa malcuuno waa la lacnad wa malcuunu maa fiiha wixii ku dhex jirana waa lala lacday istisnaa waxbaa laga soo reebay ilaa dikrullah ilaahay dikrigiisa iyo wamaa waalaha wixii la jira cibaadada alle wa wa caaliman qof caalim ah oo cilmi le aqoon lah cilmigiisana ku dhaqma oo dadka bara kheerka leh iyo wa muta- u mutacaliman qof wax baranaya ardaya sideen oo kale wilaayadka islaamiga ah ee ka dhisan dalka islamarkaana hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mararka qaar dowlaad kuwan la mid ah waxay u qabtaan qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo kor loogu qaadayo wacyigooda diineed wasiir ka tirsan dowladda ingiriiska ayaa booqasho ku tegay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka ba'i wasiirka boqortooyada ingiriiska u qaabilsan arrimaha afrika ayaa socdaal qarsoodi ah ku tegay magaalada baydhabo waxaana uu halkaa kula kulmay cabdicasiis laftagareen oo ah madaxweynaha koonfur galbeed labada dhinac ayaa isla soo hadal qaaday arrimaha amniga iyo taageerada ingiriiska ay siiyaan maamulkaasi meelaha uu tagay ammaanka aad loo adkeeyay waxaa ka mid ah saldhigga ciidanka ingiriiska ay ku leeyihiin magaalada baydhabo halkaas oo ay ku tababaraan ciidamada maamulka koonfur galbeed tiro ka tirsan ciidamada britain ayaa muddo joogay magaalada baydhabo iyagoo garab siiya ciidamada maamulka koonfur galbeed ingiriiska ayaa ka mid ah dalalka shisheeyaha ah ee faragelinta ku haya dalka soomaaliya markaana kusoo dhowaada xubinta ganacsiga iyo maxamed cali تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa dowladda maraykanka oo xayiraado hor leh ku soo rogtay lix sharikadood iyo afar markab oo ay leedahay dowladda shiinaha xukuumadda washington ayaa xayiraado cusub saartay lix sharikadood iyo afar markab oo ay leedahay dowladda shiinaha kuwaasoo ku eedaysay inay xidhiir ganacsi la leeyihiin kuuriyada waqooyi bayaanay daabacday wasaaradda hantidhowrka dowladda maraykanka ayaa waxaa sharikadahan shiineyska ah lagu eedeeyey inay dhoofiyaan dhuxusha kuuriyada waqooyi taasoo ay wasaaraddu sheegtay inay xadgudub ku tahay qaraar ay horay u soo saartay qaramada midoobay dowladda maraykanka ayaa waxay colaad kala dhexaysaa dowladaha shiinaha iyo kuuriyada waqooyi taasoo marar badan sidaanoo kale maraykanka cunqabateen ugu soo rogay dowladahan xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
ugu dambayntiina dowladda itoobiya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay dileen qaar ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay itoobiya waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay rasaas ku fureen gawaari ay la socdeen shaqaalaha qaramada midoobay kuwaas oo kusoo dhacay waqooyiga waddankaasi oo ay kula dirirayaan ciidamada t b l f ee tigreega waxa ay soo galeen aag aan loogu talagalin in la maro ciidankeenana rasaas ayay ku rideen taasina waxay keentay in waxyeele ay soo gaarto shaqaalaha qaramada midoobay ayaa lagu yidhi war ka soo baxay itoobiya shaqaalahan ayaa ku socday sida dowladda itoobiya ay sheegtay xere ay ku jiraan qaxooti eritareyaan ah shaqaalo badan oo u shaqeeya qaramada midoobay iyo kuwo kale oo ajaaniib ah ayaa ku go'doonsan waqooyiga itoobiya oo muddo bil ka badan dagaal uu ku dhex marayo ciidamada dowladda itoobiya iyo kuwa t b l f warkii oo dhegeystayaal idinkaga imaanaya idaacadda alfurqaanna waa naga inta